أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon dowladdaas libiyadda maraykanka ayaa sii kordhisay cadaadiska iyo dhibaatooyinka ay ku hayso soomaalida ku dhaqan dalkaas maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaar ku yaalla degmada jilib ee wilaayadaas soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo baxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan dhibaatada uu ku hayo maamulka trump siyaasiyiinta mucaaradka ayaa aqbalay ka qaybgalka shir uu ugu baaqay madaxa kooxda erdada soomaaliya wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo gebagabaysay dowro tasxiix ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas in ka badan shan boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayadda islaamiga baaya ay ka fulisay deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay lixda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladdaas libiyadda maraykanka ayaa sii kordhisay cadaadiska iyo dhibaatooyinka ay ku hayso soomaalida ku dhaqan dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa sii kordhaya saameynta taban ee howlgallada ay wadaan ciidanka socdaalka ee magacooda loo soo gaabiyo ice ee ay ku yeesheen bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ee cariga maraykanka howlgalladan oo uu amray madaxweynaha waddankaasi saliibiga lagu magacaabo donald trump ayaa dhaliyey cabsi weyn iyo kacdoon bulsho oo looga soo horjeedo tallaabadan oo loo arko beegsi siyaasadeed iyo xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha in ka badan boqol qof oo isilqaamay ayaa la soo wariyey inay bilaabeen howlgallo iskaa wax u qabso ah oo ay ku ilaalinayaan xaafadaha iyagoo qeybanaya hegayaal ku saabsan xuquuqda qofka iyo caawinta dadka waayeelka ah ee cabsidu soo wajahday maamulka trump ayaa sheegay in howlgalladan ay kula dagaalamayaan dembiyada iyo isdabamarinta lacagaha daryeelka bulshada halka hogaamiyaasha soomaalidu ay u arkaan iskuday lagu cabsi gelinayo bulshada soomaaliyeed sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters ganacsiyada ku yaala xaafadda cedar riverside ee magaalada minneabolis oo ka mid ah meelaha ay ugu badan yihiin soomaalida maraykanka ayaa hoosu dhac weyn laga dareemay maadaama dadku ay ka baqayaan inay guryahooda ka soo baxaan ciidanka socdaalka ee ice ayaa lagu eedeeyey inay sameynayaan baaritaano amar la-aan ah iyo beegsi midab ku salaysan iyaga oo dad badan oo dembi la-aan ah xabsiyada ku guray islamarkaana saacadihii lasoo dhaafay dilay ruuxii labaad muddo bil gudaheed ah ruuxii labaad muddo bil gudaheed ah ficiladaas oo gadood xoogani uu ka dhashay cadaadiskan sii laba lixaasanaya ee maamulka washington uu horseedka ka yahay ayaa bilowday tan iyo markii saliibiga waddankaasi madaxweynaha ka ah ee donald trump uu iclaamiyey olole ballaaran oo ka dhan ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka maraykanka mahadsanida caliyare maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada jilib ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo cismaan axmed duubow
halkan waa fagaaraha macalin aadan xaashi ee magaalada jilib wuxuu dhowaan martigeliyey in madaxa looga guro qaar ka mid ah dhagarqabayaal ka tagay diintooda doortayna gaalnimo kuwaas oo dembiyo ka galay dadka muslimiinta ah saaxiib iyo sokeeyana ka dhigtay gaalada iyo gaaloraacyada shan ka mid ah jawaasiista ayaa la soo taagay fagaaraha macalin aadan waxaana la marsiiyey xukunkii ay lahaayeen oo ah in lagu fuliyo dil toogasho ah kadib markii ay geysteen jariimooyin ka dhan ah dadka muslimiinta ah iyaga oo wakiil kaga ah gaalada maraykanka iyo murtadiinta fagaaraha oo ay soo xaadireen kumanaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay daawanayeen jawaasiista uu hoggaansamay awaamiirta gaalada diintoodana ku iibsaday waxaan badneen oo adduunyo ah mid ka mid ah qudaadda mujaahidiinta ayaa fagaaraha ka akhriyey magacyada iyo shaqadii ay gaalada u qabanayeen muddadii ay la shaqaynayeen sirdoonnada siliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta eedaysanaha koowaad aadan siraaji cabdulaahi waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta iyo maraykanka intaba anigoo joogo xamar waxaan la kulannay nin lagu magacaabo maxamed sheykh oo ka tirsan jawaasiista murtadiinta wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaan isku fahanay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta iyo inaan u shaqaalaysiiyo eedaysanaha labaad ibraahim yuusuf xaaji kana dambeeyey duqaymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa nala soo xidhiiray gabar lagu magacaabo xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo xasan cali in shaqo jaasuusnimo ah na laga rabo aniga iyo xasan balcad ayaan aadnay guriga xaawo ayaan kula kulannay mid ka mid a jawaasiista maraykanka eedaysana afaraad xasan axmed aadan oo loo yaqaano xasan booyow waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan axmed aadan wuxuuna ku jawaabay waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay aniga oo xamar jooga nin la yidhaahdo cabdi kaafi oo la shaqeeya maraykanka waana ka qaatay eedaysanaha shanaad xasan cali maxamed da'diisu tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqaymo ka dhacay walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan soonaha balcad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cali maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriirtay gabar walaashay iga weyn xaawo cali maxamed una shaqayso ciidanka riddada balcad jooga waxay noo sheegtay aniga iyo ibraahim xaaji yuusuf in shaqo jaasuusnimo ah nagala rabo ugu dambeyn ayaa lagu dhawaaqay xukunka sharciga ah ee ay mutaysteen jawaasiistaasi ridowday sidoo kalena indhaha u noqday cadowga allaah intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dhammaantooda dil xadduriddaa almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaaraa wliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت إكوبات tani ayaa cibro iyo tusaale cad u ah in qof kasta oo garab iyo gacal u noqda gaalada iyo murtadiinta sidoo kalena ku kadsooma in uu manaafacaad yar ka helo daadinta dhiig qof muslim ah isaga oo haga u ah gaalada iyo murtadiinta waad mahadsantahay dhuubow soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo baxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan dhibaatada uu ku hayo maamulka silibiga trump marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka ayaa dhigay isku soo baxyadii ugu ballaarnaa oo ay ku diidan yihiin ciidamo taabacsan maamulka donald trump kuwaasoo dilal iyo qofaal ku haya shacabka soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka minnesota ayaa sheegaya in tobannaan kun qof oo soomaali ah ay mudaaharaad ka dhan ah maleeshiyaadka ayis ka dhigeen magaalada minneabolis hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ayaa fagaarayaasha ka sheegay in donald trump uu falo cunsuriyeed oo cadaawad ku dheehan tahay uu kula dhaqmayo shacabka soomaaliyeed dadka isku soo baxay ayaa ku qeylinaya erayo ka dhan ah ciidamada loogu yeero ayisa ee dowladda maraykanka u qaabilsan raafka iyo dilalka dad ay soomaalidu ka mid tahay dad cadhaysan oo soomaali ah ayaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada minneabolis ka ceeriyey maleeshiyaa doonayay inay dad ka raafaan shacabka ayaana aad u dhaleeceeyey dad soomaali ah oo xubno ka ah ciidamada loo yaqaan aisa waa ay soomaaliya wax doqonaata oo dhintay maxaa ku raacay waxaan luusiriinta sharaf waa runtiis ninka soomaali waa asaga soomaali dadkiis maxaa ka dhaxbixinaaya soomaali waaye istukudka xunka afka weyn qof wax dhintay waaye qashin shaqo mooysta wax wax dhintay waa arko dulli waaye wallaahi warka waa soomaali waa soomaali waa doqona dhagool والله أصحان إني كوس مينن أنا بري وأكو dhinaca kale shalay gelinkii dambe ayaa ciidamada maamulka trump waxay ruux loo maraynayay inuu yahay soomaali ku toogteen magaalada minneabolis sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa boqolaal qof soomaali ah ayaa ku jira xabsiyada dalka maraykanka ah kuwaas oo la filayay in bilaha soo socda loo soo musaafiriyo dalaal dhaca geeska qaaradda afrika mahadsan marwan siyaasiyiinta mucaaradka hirdada ayaa aqbalay ka qaybgalka shir uu ugu baaqay madaxa kooxda hirdada soomaaliya casaam carfaad ayaa warbixinta warkan haya kadib shir mucaaradka hirdada ay ku yeesheen magaalada nairobi ayay ka soo saareen war-saxaafadeed ay ku aqbaleen ka qaybgalka shirka kooxda hirdada ay sheegtay inay ku qabanayso magaalada muqdisho kowda bisha soo socotay febaraayo mucaaradka ayaa sheegay in kooxda ridada looga baahan yahay inay ka laabato dhammaanba wax ka beddelka dastuurka ridada sidoo kale mucaaradka ridada ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in muddo kororsi uu samaysto xasan guurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya shirkan waxaa ka soo qaybgeli doono siciid deni axmed madoobe kuwaas oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo xasan guurguurte koox hirdada soomaali ayaa horay waalan soo qabashaha u jartay axmed madoobe xilli dhowaan ra-iisul wasaaraha riddada uu sheegay inuusan aqoonsanayn maamulka axmed madoobe arrimahan waxay ku su'aadayaan xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka xasan gurguurtana uu qorshaysanayo inuu samaysto muddo kororsi waad mahadsantahay casaam wilaayada islaamiga bakool ayaa soo gebagabaysay dowlo tasxiixa ah kadib oo munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa umartaasi warbixintan ka diyaariyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا xalqadan oo loogu magacdaray ubaya ibnu kacab waxaa ka faa'iidaystay in ka badan afartan macallin oo ka mida macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool xalqadan waxaa macallimiinta looga saxayay tasxiixa qur-aanka kariimka iyadoona macallimiinta ay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii ay u socotay munaasabadii lagu soo xirayay xalqadan oo ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ee deegaanka ceelansaar waxaa ka soo qaybgalay curumo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda sheekh bashiir oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horreyn kelimadan goobta ka jeediyey walaalayaal walaantilahka bandhig i walahatila baradahay qur'aanka ilaahayo qur'aanka ilaahay sharaf iyo karaamo maynka falana annahu kalaamullaah ilaahay hadilshi ay subxaanahu wa tacaala fadijayna may kooba kor madi walku hadale leer may wahaa qur'aankun kan eh walkala isku dhaafaha lanki unijay lay bara rasuulka sala allaahu calayhi wasallam eeri maalinta qiyaamo lanki unijay qur'aankun bara taaj ama duubjinaad yalin suree leeri markaasa lankima erey taajku may haay may leere unigii kaad qur-aanka barta sababtis iyo may leerey taajkunka heliya leere gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool iyo suldaanka guud ee beesha macallin weyne ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay walaalaha hortay fadhiyaan oo mucallimiinta ahoo deegaankana ka haay idadka deegaan dheerka kooyiba walaalayaalow may ballana geeke horaynahan haayteen hatanna mas-uuliyaddii oo sii adkaatiya qabtaan nicmo ilaahay siinka fadliina qabtaan marka mas-uuliyaddii mas-uuliyada ka darantay hal dareensannaadoy dadka deegaanka macallimiintii araga haytaan gara'aadyo ey wanaajo ey sharafto iyo xeerkiyo dareen araga haytaan halku faa'iidaysaday deegaankii bamirinninka dhaafi meeraagaas maylanaa deegaanka xeelansaar antihooskoyso tuulooyin ah halku faa'iidaysadooy mid ka mid a ardayda ka faa'iidaystay tasxiixan qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay kutubadii ay ku qaateen xalqadan muddadii ay u socotay وتناولنا في هذه الحلقة كتبا فيها تسهيل ما قصدناه منها مخارج الحروف والصفات لمعلم إبراهيم عبد الله إسحاق حفظه الله تعالى ورياضة اللسان للأهدل حفظه الله تعالى وتيسير أحكام التجويد ليحيى الغوثاني حفظه الله تعالى وتحفة الأطفال لسليمان الجمزوري رحمه الله تعالى ومنظومة المقدمة لمن الجزري رحمه الله تعالى ومنظومة الخاقانية لأبي مزاهم موسى بن عبيد الله الخاقاني رحمه الله تعالى وهداية المستفيد لأبي ريمة رحمه الله تعالى ونونية السخاوي لعلم الدين السخاوي رحمه الله تعالى وبهجة اللحاظ للسمنودي رحمه الله تعالى القراءة والكتابة intii munaasabadda ay socotay waxaa jiray bandhig heer sare ah oo ardayda macalimiinta ay goobta ku soo bandhigeen kaasoo farxad geliya bulshadii goobta ku sugnayd وإذ نالنا أخذ القراءات سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر فلسابعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر
نبدأ أولا بالقرآن كرامة وحبا نور الكتاب على الدنا يتألق وبه القلوب إلى الهدى تتعلق هو رحمة هو حكمة هو روضة تزهو وفيها للنفوس تشفق آياته شمس الحياة وضوءها يمحو الظلام إذا تفرق مطبق يا من يريد السلم فيه سلامه وبه طريق الحق يهدى ويوثق هو أنزل الرحمن فيه بيانه فبه نعيش وبه نعز ونخلق ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaankii macallimiinta laga qaaday iyadoo si gaar ah abaalmarino loo siiyey ardaydii safka hore ka gashay imtixaankii la qaaday ma aha markii ugu horreysay ee macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanada hoostaga degmada waajid loo qabto xalqad tasxiixa dhowr jeer ayaa sidan oo kale loogu qabtay macallimiin badanna ay ka faa'iidaysteen وإذ نالنا أخذ القراءات سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر ugu dambayntii in ka badan shan boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin wilaayadda islaamiga baay ay ka fulisay deegaano hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan hayaa kurmaan waa deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadda islaamiga ah ee baay deegaankan wuxuu qayb ka ahaa deegaanadii uu gaaray wafdigii qiimeynta wilaayada islaamigaha ee baay ee loo diray xaaladaha nolosha iyo midda biyaha ay wajahayaan dadka muslimiinta xilli sanadkan roobyari ay ka jirto dalka oo idil dhowaan waxaa mar kale gaaray deegaanka kurman wafdi mas-uuliyiinha oo ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee baay ujeedkooduna ahaa qaybinta raashin gargaar ah oo maamulka wilaayada baay ugu talagalay dadka danyarta ah in loogu gurmado ugu yaraan shan boqol oo qoys oo laga kala keenay deegaanada hoostaga degmada diinsoor ayaa loo qeybiyey raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo agab kale oo ay aad ugu baahnaayeen dadka deegaanka idaacadda islaamiga ee andalus ayaa wareysatay odayaasha da-da ah ee deegaanka kurman ee loo qeybiyey raashinkaasi gurmadka ramaan raxiim magaagay mayl arey mukhtaar mayowgii dowmaan ale wala are huubiya kabari alxamdulilaahi mujaahidiinta mayna siiday ma-uuno fayle iyana kasiidi ilaahiy ankaarhakiridii gaalada oo murtadiinta na dhabahasu ini oo ilaahiy amarshiyaah ilaahiy nooka qobadaya ilaahiy inrajacyaana ilaahiy amarshiya warka oo kooban raashinkana nasiib may waaha bariis bur sokor saliid saabon cusbo antagana nas maasha allah maasha allah eeda farhadan qobna insha allah ilaahiy idimoob mujaahidiinta mayanka doo-aana inti ilaahay galantiya korka kuweela gaalada iyo isdaaraba ilaahay galantiya ku reey haa yaanka doo-aan maysana jaree konton iyo lisin uwe kooy marka i kooban كرمة كرمة
راشين فايلانا نسي بر إلا باريس دكر إلا أصبع إلا جرجان إسريت قالت إلهي إني إبيو ودمضي يضعوينو هوق لا يهي ستقبته فمجاهدين تنقلوا nuur aadan ale wiiwe haaf burre haaf bariis leh sokor dhulka meelishooti dhulgariirkii oo la sheega jiray usmaanka dhiwaayo inoo rogdun ilaahay ha kirideeray dhulgariira ha dhiigi jirnay dhulgariirkii gaalada meelin kuma suuga ilaahay meen kuma suuga ha kirideeray inoo rogdun ma jire ha afartan iyo sagaal ad konton lee kadhaa asan cabdiraxiimiin sheekh maade kurmaamaroog haa walaayada islaamka raashin dalkumaanasiid may ka mid ah sokor i bariid i bur i saliid jiirgaan macal dhar antaasaana nasiid laxdun iliya jir faraha oo wiin oo mahadilanka oo harakada al-shabaab mujaahidiinta fii sabiililaahi harakada islaamka yaa mahadcelin aan hayn gaalada ini ilaahay dhibi kufaarta ilaahay dhibi muslimiinta gacantiya gacantiya midgeed ini kormarta yaa raalli keena yaa ilaahay inka tuugan waan inka baryaan sidoo kale hooyooyinkii helay deeqdan ka timid maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib halkaas ugu duceeyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta horta ibraahin gaabow beelale yaaka kooyne mahadilaha iskale mutaajiinta yaa iskale saasaa jirta raashin lama kiish bur eh kiish biriis eh sokor isbe saabon dirgaan yaana nasiiye ilaahayonka mahadnag isnaasinka mahadnagni waradahaaye eeda maashalaan nabadgelyo qabna eeda lunroonya maasha allah
ahaawaa isma deegaanka beelila kiish biriis kiish bur sokor saabun dirgaan isbe mahadsanta mahad deegaankanoo biila leh raashin kiish biriis kiish buragi caagsi diila saliid sokor isbe oom saabuun yoonana siisay raashinka mujaahidiintuna siisay mahadsan yaha maasha allah faraxsan yahaa ilaahay hanaga qobdo maay deeqa cabdalilare wayka noola deegaan kurmaaya ka noola harakada mujaahidiinta maan ka ducaayna inti raashin sharflena siidi macal cusbadiyo sukortiyo adduunsha saabuunsha ku jara saasaan ka mahadayaan farxadii maasha allah habi gaalad ilaahay jab iyo helaa ka karida macaajin gaabsha guul allah geliya laqa sheeqsa deegaan kurmaa bariis bur saliid cusbo sokor saabuun maasha allah ka faraxsan mujaahidiinta intii adowka ilaahay ku jabi gaalada ku jabi sidaas ayuu ku soo idlaaday raashinkan gurmadka oo ay ka faa'idaysteen in ka badan laba kun oo qoys oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ugu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay haystaan xaaladaha nololeed ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu